بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر wuxuu u baabu yahay maa jaa'a wuxuu ku yimid fii kalaami rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam fi samari dhafarka assamar waa assahar saharkuna waa dhafarka qaala xadaana alxasan ibnu sabaax albazaar qaala xadaana abunadr qaala xadaana abu caqiilin athaqafi cabdullaahi bna caqiil عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi xadaثa rasuulu الlahi slى الlaه عlيه وسلم ذata leylaة النisاءة xadaثa rasuulu الlah slى الlaه عlيه وسلم nebiga عalaيه الصلaaةu وaسلام wuxuu u sheekeeyey daata leylaةin habeen habeenada ka mida ayuu wuxuu u sheekeeyey nisaءahu xaasaskiisa xadiiثan sheeko ayuu u sheegay faqaalat imraأaة minhuna haweeney xaasaskii nebiga ka mida ayaa waxay tidhi kaana alxadiida waxaad moodaa sheekadu xadiidu khuraafa sheeko khuraafa inay tahay yacni khuraafadu waa sheeko xariir waa sheeko aan asal lahayn fa qaala wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan maa khuraafa khuraafo wax la yidhaha ma taqaanaan ina khuraafata kaana rajula min cudra khuraafa wuxuu ahaa nin ka tirsan qabiilka la yidhaahdo cudra asarathu ljinnu jinni ayaa qafaalatay fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada famakata fiihim jinniga ayuu ku dhex nagaaday dahran zaman mudduu jinniga la noolaa uma radduuhu kadibna waxay u soo celiyeen ila alinsi insiga ayay u soo celiyeen fa kaana yuxadidu nnaasa dadka ayuu wuxuu ugu sheekayn jiray bimaa ra'aa fiihim wuxuu jinniga dhexdood ku arkay min alacaajiibi oo ah waxyaabaha la yaab kale fa qaala annaasu dadku waxay yidhaahdeen xadiidu khuraafa waa sheekadii khuraafa khuraafa marka wuxuu yidhi waa magac nin magacii waay ninkaas ayaa ka sheekayn jiray waxyaabihii jinniga uu ku soo dhex arkay markaasaa sheekada qariibka ah iyo sheekooyinka aan asalkooda la aqoon waxaa la yidhahdaa sheekada noocaas waxa la yidhaha xadiidu khuraafa xadiidkan xadiid sugan ma aha xadiidkan waa xadiid daciifa ibnu kathiir raximah llah fi lbidaaya wannihaaya wuxuu yidhaahday wa huwa min gharaaib alaxaadiid wa fiihi nakaara wuxuu ka mid yahay buu yidhi axaadiidta kuwa ugu qariibsan axaadiidta qariibka ayuu ka mid yahay wa fiihi nakaaratu nakaarana waa ku jirtaa buu yidhi matnigiisa wa mujaalid bnu saciid yatakalamuuna fiihi mujaalid bnu saciidna culamaau lxadiid way ka hadleen macnaa inuu daciif yahay sheegeen faalxadiidu min xaysu lisnaad daciifun xadiidka xagga sanadka waa daciif buu yidhi lianna fiihi mujaalidan maxaa yeelay mujaalid ayaa ku jira wa min xaysu lmatni fiihi nakaara xagga matnigana nakaaro ayaa ku sugan liannahu laa yumkinu ixdaa zawjaati اnnabiyi sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay suuragal ma ahan xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam mid ka mid ah suuragal uma ahan an taquula lixadiidihi sala allahu calayhi wasalam sheekadii hadalkii nebiga inay ku tiraahdo kaana alxadiida xadiidu khuraafa hadal nebiga uu sheegay inay ku tilmaamto xadiidu khuraafa suuragal ma ahan mana ka imaanayso ummahaatulmu'miniin qof ka mida halkaasna waa nakaarada uga jirta min jihati lmatni xadiidku marka waa daciif min xaysu sanad waana munkar min xaysu lmatni ma sugna xadiidkan qaala xadaana cali bni xujr qaala xadaana ciisa bnu yunus can hishaam bni curwa can akhiihi cabdillaahi bni curwa can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi jalasad waxaa fadhiistay ixdaa casharata imra'atan kow iyo toban dumara ayaa meel fadhiisteen fatacaahadna way isballansadeen wa tacaaqadna heshiis iyo go-aanna way wada gaareen waxay ku heshiiyeen isku ballansadeen an laa yaktumna inaysan qarin min akhbaari aswaajihinna nimankooda akhbaartooda inaysan ka qarin shay-an waxba kow iyo toban naagood ayaa meel iskugu timid waxayna ku heshiiyeen naag walba waxay ninkeeda ka og tahay inay ka sheekayso iyo sifaadka ninkeeda ay ku sifayn lahayd faqaalat iluulaa middii hore waxay tidhi zawjii ninkayga laxmu jamalin khadfin calaa ra'si jabalin wacrin zawjii ninkayga laxmu jamalin waa awr hilibkii awrkaasoo khadfin weyd ah calaa ra'si jabalin buur dusheedana saaran buurtaasoo wacrin adag in la koro oo koritaankeeda aysan sahlanayn laa sahlin sahal ma aha oo fa yurtaqaa markaa la koro walaa samiinun hilibkuna ma aha mid cayilan oo fa yuntaqal markaa lasoo naqlisto dhibkaa loogu sabro waxay ku waxay ninkeeda ku sifaysay wuxuu galay inaysan jirin nin liita inuu yahay oo waxay ku sifaysay hilib weyda oo neef weyda hilibkii ah oo buur dhaladeeda la saaray buurtaasi in la koro ma sahlana buurtaasi sare oo meel sare jirta hilibka saaranna uu yahay mid weyda oo liita oo daciifa oon hilib fiican aan ahayn wax loogu dul qaadan karo koritaankeeda ma jiraan hadduu hilibku ahaan lahaa mid qaaliya oo neef cayilan hilibkii ah waxaa laga yaabaa culayska koritaanka in loogu sabro waxa la dalbayo wax muhiima laakiin hadda hilibkuna waa liitaa meeshuu sare saaran yahana waa meel sare macnaheedu waxa waaye marka waa ninkan nin fiican maa waa nin liita waa u dhammaysay ninkeeda naagtan qaalat ithaaniya middii labaad waxay tidhi zawjii zawjkayga laa abuhu khabarahu hadalkiisa faafin maayo khabarkiisa anigu faafin maayo innii akhaafu aniga waxaan ka baqayaa anlaa adarah inaan waxba ka tegin haddaan warkiisa faahfaahintii aan galo iyo waxyaabaha ninka uu ku sifaysan yahay waxaanba ka baqayaa bay tihi inaan waxba u reebin in adkurhu haddaan sheego adkur cujarahu wa bujarah adkur waxaan sheegayaa cujarahu wa bujarah cujarah wa bujarah waa jamci labaduba alcujara mufradkeedu waa cujra oo jiimka la reebaya cujra waalbujara mufradkeeduna waa bujra oo ayadana jiimka la reebaya macnaheeda asal ahaan waa la ysku khilaafay kelima labadan kelimadood macnahood culimmada qaar waxay yidhaahdeen alcujra waa nafqatun fi اdahri nafqa fi اdahri yacni meel buuran oo afuufan yani meel kuusan oo fi dahri dhabarka ku sugan wاlbujra nafqatun fi sura waxay yidhahdeen waa meel buuran oo soo taa soo buuran oo ku sugan fi sura xundhuurta ku sugan asalka kelimaadkaasi midna waxaa loo isticmaalaa daahirka midna baatinka wax daahiroo muuqda iyo wax baatinahoo qarsoon macnaheeda waxay leedahay adkur cujarahu wa bujara khabarkiisa iyo ceebihiisa waxaan sheegayaa mid muuqda iyo mid qarsoon intaba waa sheegaya haddaan ninkan warkiisa galo waxba ka tegi maayo saas darteed waxay leedahay anigu waa ka gaabsanaya ma raba inaan ceebihiisa faahfaahiyo ma ammaantay mase way caysay way cayso inuu liitay sheegta laakiin ay u ceeb qarinayso hadday warkiisa ay guda gadashana xumaantiisu dhammaad ma lahan bay leedahay qaalat ahaaliatu sii saddexaad waxay tidhi zawjii alcashannaq in antiq uطallaq wa in askut ucallaq zawjii waxay tidhi alcashannaq alcashannaq waa atawiil waa mid dheeray tidhi maxay dhirir ugu sifaysay alasmaci raximah اllah waxa uu yidhi araadat annahu laysa cindahu akar min tuulih waxay ula jeedaa ay doonaysaa inay tidhaahdo annahu laysa cindahu ninkaa agtiisa ma ahaanin akar min tuulihi wax ka badan dhirirkiisa bikayri nafcin nafci la'ahan wax nafci uu leeyaha ma lahan intuu dheer yahay unbuu iska jeedaahe waxba ma haayay leeda waa uu nin iska dheeraaday wuxuu haayana aysan jirin wax nafciyana aan lahayn culammada qaarna waxay ku macneeyeen wuxuu yidhi waqiila waxaa dhahaya kiiladan alaalusi raximah اllah damathu bituul waxay ku dhaleecaysay dhirir lianna tuula fi lgaalibi daliilu safah maxaa yeelay dhirirka sida badan wuxuu deliil u yahay buu yidhi maangaabnimo wa cullila waxaana lagu cileeyey bibucdi اdimaaqi can اlqalbi maskaxda oo qalbiga ka fog ayaa lagu cileeyey yacni qalbiga iyo maskaxda kala fogaanaya bay yidhahan qofka markuu dheer yahay meeshaasaa waxay ka imaanaysaa qaflada iyo maangaabnimada sidaa darteed waxay ku caynaysaa inuu nin dheer yahay macnaheedu waxaa waa nin dheer oo maangaaba culammada qaar waxay yidhahdeen cay mehe waa ammaan alcashanaq ammaanay ula jeedaaho waxay leedahay ninkaygu waa nin dheer oo caqli badan oo arrinta naftiisa mulkinaya oon dumar aysan u talin asaa dumarka u taliya dumar uma taliyaanay leedahay saasay qaar ku macneeyeen laakiin culimmadu macnaha horey u badan yihiin inay caynayso ayaa lagu macneeyey waxay tidhi in antiq haddaan hadlo udallaq waa la ifuraya haddaan hadlo waa ifuraya wa in askut haddaan aamusana ucallaq waa i calliqayaa wuxuu iga dhigayaa midaan ninna lahayn madax bannaanayn almucallaqaa la yidhaha soo maaha ninna ma qabto macnaheeda ninkii waa qabaa laakiin ma dhaqaayo si wanaagsan u dhaqi maayo mana fasaxayo walba nin kale si ay u guursato waxaa la yidhahdaa zawjatun mucallaqa haddaan hadlana waa i furaya haddaan aamusana i dhaqi maayo si fiican io hagaaji maayo bay le madaxiigana waa haysanaya meeluu ku fiican yahay lama arko qolada dhahaysa ammaanaa loola jeedaa ayagu waxay ku fasireen in antiq udallaq macnaha waxay leedahay ninkaygu waa nin naagoo qaba aysan ka garab hadli karin ousan ogolayn hadallada dumarka ay ka garab dhawaaqayaan raggooda markii la sheekaysanayo ama la hadlayo waa ifuraya saasay ula jeedaa bay yidhaahde laakiin sida muuqata waa inay caynayso oo waxay leedahay nin lala hadli kara maa haddaan hadli maagana waa ifuraya oo aan sheega maago waxyaabuu igu hayo iyo cillooyinkiisa haddaan sheegi maayo maago waxay tiri waa ifuraya haddaan iska aamusana nolol fiican kuma nooli oo waxaa noqonayaa imra'a mucallaqa qaalat iraabica midda afaraad waxay tidhi zawjii ka leyli tihaama ninkayga habeenka tihaamuu la mid yahay tihaamo waa mowdic ardu tihaama waa dhul sacuudiga ka mid ah laa xarun kulayl ma ahan walaa qarun qabowna ma ahan habeenka tihaama tihaama dhulkaas waa dhul kulul waxay yidhahdeen marka culammadu markay habeen tahay jawigeedu waa wanaagsan yahay oo kulaylka maalinkii a arkaan ma jiraayo habeenkii kulaylna ma ahan qabowna ma ahan waxay leedahay marka ninkayga habeenka tihaamuu la mid yahayo laa xarun ma kulula walaa qarun mana qabooba walaa makhaafata cabsina ma lahan walaa sa'aamata daalna ma lahan macnaha waa dhexdhexaad ay leeda waa nin fiican sheekadiisana lagu daali maayo mana ku cabsi gelinaayo oo ka baqi mays ka baqi maayo mana kulula mana qaboobo dabcigiisu waa dhexdhexaad waa ka leyli tihaama qaalat ilkhaamisa tii shanaad waxay tidhi zawjii ninkayga in dakhala fahida wa in kharaja asida walaa yas'alu camaa cahida ninkayga in dakhala hadduu guriga soo galo fahida midla alfahdi ayuu noqdaa alfahdi culamada qaar waxay ku macneeyeen waa shabeelka nooc ka mida bay yidhahdeen noocyadiisa yaryarkaa way aaduunu orod badan yahay waxayna sheegeen fii kutubi luqa inuu yahay sariicu lqadab mid caradiisu ay deg deg tahay waxaana lagu sheegaa inuu hurdo badan yahay oo min amhaali alcarab iyo maahmaayada carabta waxaa ka mid ah anwamu min fahdin hebel wuxuu ka hurdo badan yahay fahdiga waa ka hurdo badan yahay macnaa baalka aad u hurdo badan yahay ninkayga waxay leedahay hadduu soo galo fahida fahdi ayuu noqdaa hadduu baxana waa libaax walaa yas'alu mana weydiiyo camaa cahida wuxuu guriga ku ogaana ma weydiiyo reerka in dakhala fahida laba macnaa lagu fasiray guriga hadduu soo galo waa seexdaa oo waxay leedahay nin wax baarbaara ma ah marka ammaanay ula jeedaa waxaa kaloo lagu fasiray in dakhala hadduu soo galo fahida yacni wuxuu u soo boodaa sida fahdigu u boodo oo kale macnaha waxay ka wadaa wuxuu badiyaa inuu ii galmoodo waa ijecel yahay hadduu guriga ka baxana waxay leedaha waa libaax oo ragga iska dhiciya seeftiisaiyo warankiisoo wataa qaar waxay ku fasireen inay caynayso oo ay leedahay guriga hadduu soo galo fahdi oo kale waayo waa isduuduubaa waa iska hurdayaa sheeke iyo cishro iyo midna ma lahan ay dhankaas ay ku dhaliilayso wain kharaja hadduu baxo asida waa libaaxo waa libaaxu noqdaa macnaha raggu iska dhiciyaa bay ka wadaa walaa yas'alu ma weydiiyo camaa cahida wuxuu guriga ku ogaa ma weydiiyo waxuu guriga keeno ee alaaba ama hantiya ama dhaqaalo ah ma yidhahdo xaggaa la mariyey iyo sheegaan xagguu aaday iyo waxaasi xaggaa geysa ma yidhahdo waa nin kariimoo deeqsiya waa deeqsi bay leedaha wuxuu guriga ku ogaa ma baarbaaro wuxuu reerkiisa siiya ma raad raaco qaalat asaadisatu midda lixaad waxay tidhi zawjii ninkayga in akala hadduu cuno lafa wax ma reebo waa dhammaystaa wain shariba hadduu cabo ishtafa biyahan waxba kama reebo haddii garaafin biya loo keeno waa dhomaynaya leeda waa wax cunid badan yahay wain idajaca hadduu seexdo iltafa waa isduuduubaa go' uu isku duuduubaya keligii inta sii jeesto walaa yuuliju lkafa calaa cashana ma geliyo liyaclama albatha si uu ogaado murugada jirta naagtaani aaday u sheegatay waxay marka hore ku sheegtay bay yidhahay culimmadu dhowr sifo oo liidatay ninkan ku sifaysay kow waxay ku sifaysay inuu nin liita yahay marka labaad waxay ku sifaysay inuu bakhiil yahay marka saddexaadna waxay ku sifaysay inuu hunguri badan yahay oo madharge yahay marka afaraadna waxay ku sifaysay la dhaqanka reerkiisa inuu ku liito oo cishrada reerka uu ku liito hadduu soo cunno cunayo waxay tidhahda cunnada waxba loogu imaan maayo waa dhammaynaya hadduu biyo cabana biyahaasi waa dhammaynaya waxba hambay maayo markuu seexanayana reerkii inuu la sheekaysto ama la mucaamaloodo ma jirta ee go' uu isku duuduubayaa keligii markaasuu iska jeesanayaa walaa yuuliju lkafa calaa cashana geli maayo liyaclama albatha si uu murugadu ogaado macnaha waxay leedahay anigu waa murugaysanahay markaa markuu maro isku duuduubo iga jeesto uusan ila sheekaysanayn oo uusan la kaftamayn ou la mucaamaloyn waxay tihaa aniga waa murugoonaya culamada qaar basiga waxay ku fasireen maradka iyo xanuunka saala iyo haba ma lahan bay tihi ninkan markuu calooshiisa ku ogaado biyo iyo cunto waa isduuduubayaa khabarkeedana raadimaya hadday jiran tahana ma oga hadday murugaysan tahana ma oga meeshaas waxaa kaloo ku dhex jirta cishradii iyo galmadiina ma jirto maxaa yeele nin isduuduubayo keligii iska seexanaya calaa kulli ninkan waxba kama warqabay tihi waa cays qaalat isaabicatu midda toddobaad waxay tidhi zawjii cayaayaau aw hayaayaa abaqaa kullu daa'in lahu daa zawjii cayaayaa culamada qaar waxay dhahan waxaa laga keenay min alciy oo macnaheedu yahay waa nin sharta ku dhex ordi og nin sharta u nugul waayo sharta macnaha nin aad u jecel inuu sharta dhex boodo sharta dhex galo ow hayaayaa waa shakun min araawi cayaayaa miyay tidhi mase hayaayaa ow hayaayaau abaqaa hayaayaa iyo abaqaa culamada qaar waxay dhahan waa isku macno bimacnaa waa axmaq waa doqonay tiri kullu daa'in cudur walba lahu asiga daa'un cudur buu u yahay adduunka wax cudur yaalla waa qabaabay tiri cudur walboo dad ku sifaysan yihiin waa cudurkiisa shajaki aw fallaki aw jamaca kullan laki shajaki waa ku dakhrayaabay tiri aw fallaki ama xibnihii jidhka mid ka mid ayuu kaa jebinayaa aw jamaca ama wuxuu kuu jamcinayaa kullan mid walba laki adiguu kuu jamcinaya madaxuu wax kaaga dhufanaya kaa dakraya hadduu madaxa kaaga badbaadana xibnaha kale jidhkuu kaa dhaawacaya inuu jidhkaaga jeexo iyo inuu lafo kale kaa jebiyaba ama labadaba waa kuu jamcinaya wuxuu iskugu kaa darayaa inuu madaxana kaa jebiyo jidhka kalena kaa dilo aw jamaca kullan laki waxay ku ceebaysay ninkan inuu yahay nin naagadilid badan oo jaanibkaas ku liitoo naagaha laaya dabaqaa macno kalaa lagu fasiray dabaqaa axmaqaa lagu fasiray soomaalian tafsiirkii hadda culammada qaar waxay ku fasireen inuu yahay adabaqaa althaqiil macnaha waa mid culus waxaynu ula jeedaa bay yidhaahdeen waa thaqiilu sadri laabtiisaa culus xabadkiisaa culus waxayna yidhaahdeen waa sifo dumarku aysan jeclayn xagga galmada nin qaybta hore u weyn qaybta dambena u yaryar waxay yidhahaan sifadaas dumarka ma jecla imruulqays ayaa waxay ka soo naqliyeen inuu sifadaa ku sifaysaraa imruulqays waana aragteen oo ashcaartiisa waa naaga sheegid badnaa naagu markaa u galmooday oo ka zinaystay dabcan waa jaahili wakhtigii jaahiliyada waa markaasay sifays oo waxay tidhi haqiilu sadri khafiifu اlcajiz sariicu اliraaqati baiilu ifaaqa batii'u lifaaqa maxay tihi waa nin laab culus qaybta dambana u yaryar maniduna ay si deg dega uga timaaddo hadduu mar dhacana aan dhaqsi soo miirsan sifaad xun ay ku sheegtay shaahidka waxa waay haqiilu sadri waa laab culus yahay macnaheedu waa sifay ku sifeed markay leeda abaqaa waxay ula jeedaa bay yidhahdeen inuu xabad culus yahay kullu daa'in lahu daa cudur walbana waxay tihi cudur asiga u yahay waxay kaloo ku sifaysay inuu ninkaani nin naagadil badan yahay haddii dabaqaa marka lagu fasiro inuu xabad culus yahay oo qaybta hore u culus yahay waxay yidhahdeen culummadu laba sifay u jamcisa mucaamaladiisu inay liidato ou naaga hadlaayo xagga galmadana uu ku liito labada jaanibba way ku dhaleecaysa oo way ku ceebaysa qaalat ihaaminatu midi sideedaad waxay tidhi zawjii ninkayga almasu masu arnabin wariixu riixu zarnab ninkaygu almasu taabashada masu arnabin waa taabasho bakayla bay tidhi wariixu caraftuna riixu zarnabin geedka la yidhaahdo zarnab caraftiisoo kale w zarnabka waxay culamadu ku fasireen waa nabaatun ayibu riix waa nabaat riixdiisu ay wanaagsan tahay waa geed carfaaya wey macnaha waxay leedahay gacantiisuna waa jilicdahay caraftiisuna waa fiican tahay waxay ku ammaantay inuu u jilcan yahay nadaafaddana uu ku fiican yahay qaalat itaasicatu tii sagaalaad waxay tidhi zawjii ninkayga rafiicu lcimaadi waa mid gurigiisu sarreeyo guri dheeruu leeyahu degan yahay zawjii ninkayga rafiicu lcimaad waa mid waxay tidhi gurigiisu dheer yahay guryo dheeridduna waxay ahayd waxyaabaha carabtu ay ku faanaan tawiilu nijaad seeftiisuna ay dheer tahay cadiimu ramaad seeftiisaa dheer macnaheedu waa waa maxay waxay ula jeedaanoo dagaal badan yahay oo waa nin dagaalyahana cadiimu ramaad dambaskiisuna uu weyn yahay qariibulbeyti gurigiisuna uu ka dhow yahay min annaadi meesha la iskugu yimaad waxay ku sifaysay gurigiisu inuu dheer yahay dhererka guriga xigmadday ka leeyihiin waa maxay laba macno waa ku jirta carabta waa iskugu faani jireen guriga inuu dheer yahay fi ljaahiliya waxaa sabab u ah guriga markuu hooseeyo ama uu gaaban yahay ayagu waxay leeyihiin waa diiq iyo ciriiri guri ciriiriyana waxaa ka fiican guri waasica wusciga gurigana waxyaabaha ka qayb qaadanaya ama guriga waasica ah waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid a inuu dheeryaho guryaha kale ka dheeriya waa zamanadaas guryaha isticmaali jireen sabab kalena waa jirtaaho guriga inuu dheer yahay oo meel taaga uu ku yaallo ujeeddo kaley ka lahaayeen oo waxa weeye dadka musaafiriinta ah inay gurigaa soo wajahaan oo ay soo abbaaraan waana daliilulkaram waxay calaamad u tahay deeqsinimo wayna isku cay jireen carabta in guryaha laga dhisto meelaha hooseeya iyo god meel godah in gurya laga dhisto waxay dhihi jireen dadka bukhalada lagu yaqaana ee ka dhumanaya musaafiriinta iyo martida ninkayga waxay leedahay marka waa nin guri dheer leh waxay kaloo ku sifaysay inuu geesi yahay uu dagaalyahay tawiilu najaad carabta zamankaas joogtana hadda dagaalku wax aad la iskugu ammaanay ahayd waxay yidhahan ninkan waa dagaalyahan cadiimu ramaad dambaskiisuna waa weyn yahay dambaskiisaa weyn maxay ula jeedaa wax kariska gurigaa badan aadaa loogu soo martiyaa guriga guriga marka aad wax loogu kariyo dambaskiisu waa badanaya ilan dabka la shidaayaa badan qariibu lbeyti gurigiisuna waa mid dhow min annaadi annaad waa almajlis waa meesha dadka iskugu yimaadaan sharaabka iyo cabitaanada lagu cabo gurigiisaa ka agdhow waxay ku macneeyeen culummadu waxay ula jeedaa ragga ayaa gurigiisa iskugu yimaada oo waa loo soo martiyaa meesha ay odayaashu ku tashanayaan gurigiisa agtii bay ka dhigtaan si ra'yigiisa iyo taladiisa ay uga faa'iidaystaan waxay leedaha waa duu ra'yi nin talo u saaxiiboo lasoo raadsado waa tani waa ammaanta ninkeeda qaalat ilcaashiratu tii tobanaad waxay tidhi zawjii maalikun ninkaygu waa maalik wamaa maalikun maalig waa kuma maalikun maalik khayru min daaliki arrinkaa waa ka khayr badan yahay yacni sidaad moodaysaan ama aad tasawuraysaan maalig waa mid ka khayr badan bay tiri lahu iblun wuxuu leeyahay geel kaiiraatu lmabaarik meelaha moorooyinkeedu ay badan yihiin qaliilaatu lmasaarix soofintooduna ay yar tahay idaa samicna hadday maqlaan sawta almizhari almizhar waxay yidhahdeen culummadu waa aalatun min aalaati lahw waa aalo la garaaco oo ka mida aalaadka lahwiga iyo markii heesahay waxaa la tumay waxyaabaha la garaacay ka mid tahay sababtu waa maxay halkan loogu sheegay waxay yidhahdeen carabtu markii marti u timaaddo ayay calaamad ahaan u garaaci jireen qaarkood filjaahiliya si loo dareemo in marti ay timid marka geelaasu hadduu maqlo sawta almizhar aaladaasi codkeeda hadduu maqlo ay qanna waxay yaqiinsanayaan xoolahaasi annahunna hawaalik inay yihiin kuwa halaagsamaya geelu markuu shanqartaas maqlo wuxuu yaqiinsanayaa inuu halaagsamayo mididu ku soo socoto macnaheedu waa maxay macnaha hadday martida timaaddo ayaa loo gowracayaa naagta ninkeeda waxay ku sifaysay inuu deeqsiiya waxayna tihi ibil geel fara badan uu leeyahay geelaasi moorooyinkiisa iyo meesha uu ku sugan yahay ee uu ku hoyanayo oo maalinkiina uu ku sugnaanayo waa badan yihiin meelahuu tugsanayo geelaas waa meelo badan hal la soofiyo geelaas faraha badan haddii la yidhaahdana inta la soofinayo waa yaryihiin oo aawa geeli faraha badnaa maa la wada soofiyo macnaha waxay ka wadaa martidaa loo reebayaa carabtu waxay samayn jireen xoolaha markii la soofinaya qaybay waxay u reebi jireen martida oo aan la kaxaynayn inta kale waa la soofinayaa inta hartana waxaa la leeyaha waxaa laga yaabaa marti socota inay yimaadaan maxaa loo gowracayaa maxaa loo qalaya waa in xoolaha qayb la reebo ninkayga waxay leedahay marka xoolo badan wuxuu u reebi jiray inuu martida u qalo inta marka la soofinayo waxay ahayd in yar geelaasi markuu maqlo sawt almizhar waxa uu yaqiinsanayaa bay tihi annahunna hawaalik inay yihiin kuba halaagsamaya qaalat alxaadiyata cashar qaalat alxaadiyata cashara middii kow iyo tobanaad waxay tidhi zawjii abuu zarcin wamaa wamaa abuu zarcin ninkayga waa abuu zarc abuu zarc muxuu yahay waa litacdiim weynayn leeda wamaa abuu zarc anaasa min xuliyin udunaya anaasa ay mala'a wuxuu ka buuxiyey udunaya dhagahayga min xuliyin dahab ayuu ka buuxiyey bet aniga dhan dhagahayga wada dahab uu ka dhigay wa mala'a min shaxmin wa mala'a wuxuu buuxiyey min shaxmin xagga xayrta wuxuu ka buuxiyey cadudaya murqahayga xeeruu ka buuxiyey macnaha waxay ka wadaa agtiisaan ku cayileen wa bajaxanii fabajaxat ilaya nafsii wa bajaxanii ay faraxanii waa i farxad geliyey waa lagu fasiray cadamaniina waa lagu fasir waana isku macno waa isku dhow yihiin xagga macnaha waa isku dhow yihiin waa i weyneeyey haddii la weyneeyo soo farxi mayso waa i weyneeyey fabajaxat ilaya nafsii naftaydaa ila weynaata bay tii waa i weyneeyey waa i ixtiraamay markaasaa naftaydu ila weynaata wajadanii wuxuu i helay fii ahli qunaymatin anigoo ku dhex sugan dad ehel u ah ari yar bishiqin oo buur dhinacee degan qoys ari yar haysta oo buur dhinacee degan anigoo ku dhex sugan ayuu ehelo isoo guursaday fajacalanii wuxuu i yeelay fii ahli sahiilin wa atiid wuxuu idhex yeela bay tihi fii ahli sahiilin dad fardo ehel u ah wa atiitin iyo awr iyo geel sahiil waa codka fardaha atiidkuna waa awrta markii la raro shanqarta ka yeeraysa laakiin ujeeddadeedu waa maxay waa fii ahli khaylin wa ibil annagoo ari yar iska leh ayuu isoo guursaday markaasu wuxuu idhex keena bay tihi fardo iyo geel fara badan wadaa'isin iyo mid beerta noo beeraya wa munaqin iyo mid midhihii beerta ka soo baxay waxyaabaha wasakda ka sifaynaya macnaa shaqaalo badanaa noo joogay ula jeedaa fardo iyo geel iyo shaqaalo beerta nooga shaqeeya kuwa raashinka soo diyaariya intaba waxay tidhahday ayuu idhex keenay fa cindahu agtiisu fa cindahu aquulu agtiisa ayaan hadal ku leeyahay falaa uqabbaxu qabaxak illaahu lay dhihi maayo hadal markaan agtiisa ku idhaahdo wax caaya aflagaada ii geysan maayo wa arqudu waan seexanayaa fa atasabax markaasaa waagu ii baryaya ayadoon cid i kicinaysa la arag maxaa yeeley guriga shaqaalaa jooga waa la ii shaqaynayaa bay leedahay aniga habeenkii inta iska seexdo ayaan subaxdiina iska barqadaa wa ashrabu waan cabbayaa fa ataqamax markaasaan cabitaanka ka dhargaabayt macnaa waa meel barwaaqahan soo galay bay leedahay ummu abi zarcin famaa ummu abi zarc markay ninkeedii ammaantay kuma gaabsane ninkeeda hooyadiisii haddana ammaanaysaa waxay tidhi ummu abi zarcin abuu zarci hooyadii famaa ummu abi zarc abuu zarc hooyadii waa tuma maxay tahay cukuumuhaa radaaxun wa baytuhaa fasaax cukuumuhaa meesha ay wax ku ridatay alaabta ku ridato radaaxun waa waasic alaab fara badan ay haysataa bay leedahay wa baytuhaa gurigeeduna fasaaxun waa waasica oo ballaaran guri waasica iyo meelay ku ridato alaabahoo waasica ayaa agteeda ahaaday waxay culammadu ku macneeyeen alaab fara badan iyo hanti badan ay haysataa horraaxay ku dhex jirtaa abuu zarci hooyadii ibnu abi zarcin abuu zarci wiilkii famaa ibnu abi zarc abuu zarci wiilkii waa kuma madjacuhu ka masalli shadbatin wa tushbicuhu diraacu ljafrati madjacuhu meesha uu seexanayo ka masalli shadbatin seefta gasheedoo kale ayay la eg tahay meesha seefta laga siiboo kale ay la eg tahay gogasha uu seexanayo macnaha waxay ka wadaa gogol yaru ku seexdaa u dhuuban wa tushbicuhu waxaa buuxinaysa oo waxaa dharginaysa diraacu ljafra waxar shanshadeeda ama dhudhunka waxar ayaa buuxinaysa yacni calooshiisa dharjinaysa aljafra waa waxar waa yacni qayb yar oo waxar ka mid ah hilibkeeduu ka dhargayaa ammaan waaye gogol weyn kuma seexdo macnaheeda waxay ula jeedaa nin raaxo jecel mehe waa nin raga oo halyeeyoo dagaallada iyo meelaha u fircoon aan dherag badnayn carabta dheragta way necbeen horaan usoo marno naagta ninkeeda caynaysay waatay tihi cunnada wax kama reebo agtooda waa ceeb waayo cuntada badan qofku inuu yahay qof cunno badan oo cabid badan carabta ma jecla lidaalika umma abi zarc waxay wiilka ku sifaysay waa wiilkeedii waxay ku sifaysay in gogasha uu ku seexday ay tahay gogol dhuuban oo seefta gasheeda la eg si uusan hurdo badan u hurdin cunnada uu cunayana ay aad u yar tahay oo waxar hilibkeeda wax yar uu ka cuno bintu abi zarcin famaa bintu abi zarcin abu zarc gabadhiisa abu zarc gabadhiisa waa tuma famaa bintu abi zarcin mar walba su-aashaas istifhaamka maxay u keenaysaa waa tacdiim iyo weyneyn waay dawcu abiihaa wa dawcu ummihaa waa mid aabbaheed adeecda wa dawcu ummihaa iyo daacada hooyadeed waxay ku sugan tahay aabbaheed iyo hooyadeed inay adeecdo mil-u kisaa'ihaa marada ay wadata buuxeedii waay yacni marada ay wadato waa mid buuxinaysa macnaha waxay ka waddaa mid caataa oo rafaad ka muuqda meehe waa mid jidhkeedu nicma ay ka muuqato oo marada ay buuxis marada ay sidato hilibkeedu buuxinayo wa kaydu jaaratihaa midda dariska la'ah caradeedana way tahay midda dariska la'ahna waa mid cara u ah macnaa barwaaqada ay ku sugan tahay waa mid laga xasdaayo oo tan ayada dariska la'a ay ka xasdayso barwaaqay ku sugan taha bay leedahay aabbaheedii hoodeedna waa adeecdaa nicmaduna jidhkeeda ka muuqdaa waa tan maryaha buuxinaysa dariska midda la'ahna waa carogelisaa oo midda xasdaysa ula jeedaa midda dariska la'a jaariyatu abi zarcin abu zarci jaariyadiisa midda u shaqaysa shaqaalaha u ah famaa jaariyatu abi zarcin abu zarci jaariyadiisa waa max laa tabuhu xadiidanaa sheekadeenna ma faafiso tabhiitan faafin sirta nagama faafiso walaa tunaqisu miiratanaa tanqiihan walaa tunaqisu mana u degdegto inay khiyaanto miiratanaa alaabteenna iyo raashinka guriga noo yaallo inay khiyaanto tanqiisan khiyaanid kuma degdegto yacni khiyaanadaas mid ku degdegta maaha walaa tamla'u baytanaa gurigeennana kama buuxiso tacshiishan wasakh kama buuxiso guriga si fiicanay u nadiifisaa bay leeda markay nadiifinayso shaqaalaheennu xataa waa fiican yahay dhan walbay ninkeeda ka ammaantay asigay ammaantay hooyadiisay ammaantay gabadhuu dhalay wiilkuu dhalay xataa midii jaariyadda u ahayd waa ammaantay qaalad waxay tidhi weli ummu zarciya sheekada wadata kharaja abu zarcin abu zarc waa baxay waalawtaabu tumkhadu waalawtaabu xaal dhiilaha tumkhadu caanaha lagu ruxaaya subaga laga dhalinayo macnaha waxay ula jeedaa dhiilaheenna caano ka buuxaan waa la barwaaqaysan yahay alawtaab waa jamcu waab mufradku waa waab alwaab waa mufradka awtaab waana wicaau laban waa waa weelka caanaha loogu talagalay waa dhiilaha caanaha loogu talagalay tumkhaduna macnaha waxa way waxaa laga soo saaraya oo laga dhalinayaa subagii asoo sidaa ah oo aan barwaaqada annaga aan ku sugannahay ayuu abu zarci baxay falaqiya wuxuu la kulmay imra'atan haweeney ayuu la kulmay macahaa haweeneydaas maceed waxaa ahaada waladaani laba walad laba cunugay wadataa lahaa ayadu waxay lahaa oo ayada u sugnaaday kalfahdayni oo laba shabeeloo kale aad moodo shabeellada yaryarkaa la eg yacni muuqaal ahaan bay ula jeedaa yalcabaani ciyaaraya xagga ciyaartooday ka wadaa sidii shabeelladii u ciyaaraya min taxti khasrihaa kelyaheeda hoostoodana waxaa ahaaday birumaanatayni laba rumaano rumaanka waa waa la yaqaanaa u malaynaa rumaanka waa baalka la cunay miraha gaduudan leh birumaanatayni laba rumaano ayaa keliyaheeda agteeda ahaatay bay tiri waxayna ula jeedaa waa naasaha rumaanataynka naasihii bay ka wadaa faallaqanii waxay ku sifaysay inay laba cunug wadato naasaheeduna laba rumaanoo kale ay yihiin macnaheedu waxa waaye waa weli dhallinyaro waaye waa naag weli dhallinyar ha yeeshee laba cunug hore usoo dhashay waxay ku sifaadka naagta ay ku sheegayso waa naagtii sababtay umu zarci abu zarcin inuu furo umu zarc naagtaanu ka doortou guursaday labada sifay ku sheegaysana waa laba sifo carabtu ay jecleed naagtu inay ilmo hore u dhashay oo wiilal ay hore u dhashay way jeclaayeen zamanka sababtoo ah waxay waa tajrubaysantaho waxay waa la tijaabiyo waxay leeyihiin ilmay hore u dhashay mar haddii ilmo hore u dhashay asna wuxuu rajaynaya ina ilmo u dhasho isla markaana hooyo ilma dhashay oo waa yeela ma ahee weli waa dhallinyaro oo waatan ku sifeynaysa naaseeda inay rumaanatan yihiin labadaas sifo awgeed ayuu naagtan ku doortay fa dallaqanii waa i furayoo wanakaxahaa ayadoo guursaday bay tiri anagu iska kay furay markaasuu ayada guursaday fanakaxtu bacdahu asiga gadaashii waxaan guursaday rajula nin sariyan ay shariifan nin wanaagsan oo dadka kuwooda ashraafta ah ka mida kuwa ugu wanaagsan ka mida ayaan guursaday rakiba ninkaasi wuxuu koray shariyan faras wanaagsanna waa koray macnaa nin wanaagsan oo faras wanaagsanna isticmaalo we wa akhada wuxuuna qaatay khadiyan waran lagu sameeyey meesha la yidhaahdo alkhad khadiyan waa nisba ila alkhad khadkuna waa mowdicun min albaxrayn waa meel baxrayn ku taallo we marka khadiyan waxaa loo nisbaynayaa meeshaas la yidhahdo khad waana waran waay waran uu qaatay maxay ula jeedaa macnaa dagaalyahan waayo dagaalku aadaa wey wa araaxa calaya anigana wuxuu ii soo rawaaxiyo ii keena bay tihi nacaman xoolo hariyan badan ay kaiiratan xoolo fara badan oo ari iyo geel iyo lo iskugu jira ayuu ii keenay wa acaanii wuxuu isiiyey min kulli raa'ixatin zawjan wa acaanii wuxuu isiiyey min kulli raa'ixatin alraa'ixa macnaa waa alaatiya waqtu rawaax yacni xoolihii wakhtigii caraabidda uu keenay xaggooda wuxuu iga siiyey zawjan asnaafuu iga siiyey yacni nooc walba oo yani uu keenay oo soo qaniimaystay ama uu soo qaatay dagaalada uu ku soo qaatay qayb buu iga siiyey wa qaala wuxuu yidhi kulii cun umma zarcin yaa umma zarcin umma zarci wax alla waxaa doonta cun wa miiri ahlaki reerkaagana wax sii oo xoolahan aan ku siiye reerkaagana waxaa doonta ka sii ninkaasi waa wanaajiyey soo maha dambe laakiin waxay tidhi falow jamactu kulla shayin haddaan kulmiyo wax walba acطaaniihi ou isiiye ninkan dambe maa balaga ma gaaraya bay tidhi asqara aaniyati abi zarcin abu zarci weelasha uu isiinaya midka ugu yar ma gaarayaan bay tihi ninkan wuxuu isiiyo dhan hadii laisku geeyo kii dambe wuxuu isiiyo dhan haddii laisku geeyo weelka ugu yara abu zarci isiiye ma gaarayaan mana dhammaan alaaluusi raximah ullah wuxuu yidhi wa kaana sababu dalik arrintaas sababteedu waxaa wey macnaha umu zarcin waxay warkan u leedahay oo ninkii dambe wixiisa ay u xaqiraysaa anna abaa zarcin kaana awalu zawjiha abu zarci wuxuu ahaa ninkeedii ugu horreeyey kaana awalu zawjiha zawjkeedii ugu horreeyey abu zarci ayuu ahaa fa sakanat maxabbatuhu fii qalbiha jacaylkiisii ayaa wuxuu degay ayada qalbigeeda kamaa qiila sida la yidhi malxubbu ilaa lilxabiibi alawali xubbiga iyo jacaylku uma sugnaanin ilaa xabiibkii hore mooyaane yacnii ninkii hore ayay naagtu dambe ayay inta badan ninkii hore inta badan tabayaan ama ay tabaysaa ninkii ugu horreeyey jacaylkiisa qalbigeeda degay kan dambe macruufku u sameeyo o dhanba uma muuqato markaase wuxuu siiye o dhan waxay tidhi weelka ugu yar ee abuusarci isiiye xataa ma dhamo wuxuu isiiyo dhan haddii laisku geeyo abu zarciya aad iyo aad ugu tacalluqday nin carabtii hore ka mid ah ayaa waxaa la yidhi wuxuu la teliyey wiiluu dhalay oo guurdoon ahaa wiilkeygiiyo wuxuu yidhi dhowr arrimood ayaan kaala talinayaa dhowr sifo naa ku sifaysan ha guursan buu yidhi wuxuu yidhi laa tatasawaj annaana walaa xannaana walaa mannaana ha guursan buu yidhi annaana mid sheegasho badan ay allatii ta'innu macnaha waa mid sheegasho badan oo xanuun sheegasho badan oo mar walbaahi waa jirana haleh ha guursan buu yidhi walaa mannaana mid manni sheegasho badanna ha guursan oo ku dhahaysa waxaasi waxaasaan ku siiyey iyo maalin hebla waxaas iga qaadata walaa xannaana iyo mid u guuxaysa ninkeedii hore ha guursan buu yidhi xanaanadu waa midda nin hore soo guursatay laakiin dhahaysa ninkaygii horea kaa fiicnaa ama laga yaabay inay ninkii hore u guuxaysay rabto taasna ha guursan buu yidhi saddexdaa sifa dumarka iska leh wuxuu yidhahda ha guursana iska fiidhi hadda umu zarciyay u guuxaysaa ninkii hore kii dambe waxay leedahay wuxuu isiyo dhan waxay u qalmaan lama arko qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqaala lii rasuulu ullah sala allahu calayh wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ugu yidhi kuntu laki ka abi zarcin liummi zarc waxaan kuu ahay buu yidhi sida abu zarc u ahaa ummu zarc naagihii nimankooda sifeeyey midday ugu sifo fiicnayd ummu zarca ugu sifo fiicnayd nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday waxaan ku ahay sida abu zarci uu ahaa umu zarc xadiidkan fawaa'id badan ayay culummadu ka sheegeen xaafid ibn xajar raximah اllah fii fatxi اlbaari fawaa'id badan uu ku sheegay waa ku sharaxay xadiidkan sharax waasica waxaa sharaxay alimaam اlaalusi raximah اllah fii buluuqi اlarab waxaa sharaxay alimaam qaadi ciyaad kitaab gooniyuhu ka alifay xadiidkan keliya sharaxiisa ayuu wuxuu ka dhigay kitaab gaara wuxuuna u bixiyey buqyat raa'id lima tadamanahu xadiidu ummi zarcin min alfawaa'id buqyat raa'id lima tadamanahu xadiidu ummi zarcin min alfawaa'id fawaa'idda waxaa ka mid ah ujeeddada shiikha halkaana u keenana ay tahay kalaamu rasuulillaah fi samar hadda samara halkan ku jira dhafaraa ku jira laakiin yuu nebigu u sheekaynaya markaas uu dhafraaya calayhi salaatu wasalaam caaishuu u sheekaynaya radia allaahu canha waxaa ku jira xadiidu rajuli maca ahli sheekada ninka uu la sheekaysanay xaaskiisa waxay ka mid tahay min xusni alcishra wada noolaashaha wanaagsan ayay ka mid tahay inuu la sheekaysto oo sheekadeedana oo wakhti siiyo maxaa yeele waa qof la nool la sheekaysigiisana weheshanaysa laakiin sidii naagihii wax soo sifaynayay mid ka mid ah ninkeeda ay ku sifaysa hadduu markuu yimaadoba go'a isku laalaabo uusan dhihin maxaa jira iyo see wax u yaallaan maaha cishro wanaagsan nolol fiicanna maaha nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu sugan uswa xasana waa kan hadda u sheekaynaya caaisha radia allahu canha qisadaan dheerna uga sheekaynaya markuu sheekadan uga sheekeeyey ma intaasu uga haray maye wuxuu u muujiyey inuu jecel yahay waa kan yidhi kuntu laki ka abi zarcin liummi zarcin waxaan kuu ahay sida abu zarcu u yahay ummu zarc saasoo kale aan adigan kuu ahay buu yidha macnaa wuxuu u muujinayaa inuu aad u danaynaayo caaisha radia allaahu canha waxay ka mid tahay min xusni alcishra calaa kulli xaal xadiidkan culummada in badan waxay ku sheegaan fii kutub اladab maxaa yeelay kelimaad luqada xagga luqada looga faa'iidaysto fara badana ku jira dumarkan waxay ahayn dumar hadalkoodu aad baliiq u yahay waana aragteen kelimaadka isticmaalayaan waxayna ku tusaysaa caqliga ay lahaayeen dumarkan dumar aad u caqli badan ay ahaayeen lidaalika sifaatka ay ragga ku sifaynayaan waa hadallo kooban raggan aan wax u reebayn mid ammaanta iyo mid caysaba hadalku waa kooban yahay laakiin markaad sii raacdo wax qofkaas ay u reebeen ma lahan hadday ammaaneenna ammaanay u dhammeeyeen hadday caayeenna caayay u dhammeeyeen waxaa kaloo xadiidka ku jira waxaa laga yaabaa mararka qaar dumarku waa sheeko badan yihiin inay inta isku yimaadaan raggooda ka sheekeeyaanna waa laga yaabaa waana dhacdaa waana sida hadda koob iyo tobankaa naga ay sameeyeen ballanay galeen waxay yidhahdeen hayaa hala sheekeeyo ballantana waxaa ka mid a inaan war la qarin ninka laga ogya tii ninkeeda u fiican yahana fiicnaantiisa ha sheegto midda ninkeeda ceeb ku ogna ceebtiisa ha sheegto labada qolana waa iskugu jireen soomaan hadda koob iyo tobankan dumara kuwa wax ammaanay iyo kuwa wax caayay oo sifaad xun raggi ku sifeeyey labadaba way iskugu jiraan wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin